barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah shan iyo labaatanka bisha janaayo ee sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno dood ku saabsan hannaanka sarrifka lacagaha qalaad ee forex loo yaqaan oo ah hannaan dhanka online-ka ah horta hanaankan lacagaha lagu kala sarifanayo ee forex waa hanaan aad u fiican qaab online lacagaha lagu kala sarifto online lagu kala macaasho lacagtaadii iyadoo nambarkeediina ah oo lagu hayo ee macaash kuu samaynayso lacagta iyada ah ee xafiis la furay loo dhiibay yaa mas-uuliyaddeeda qaadayo
heesta maantana waa
hanaan socodka laafyaha hagarlii wax kabaashada hindiisiiyo faalada u halceliiska shiikada
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida tirada dadka ku dhintay dhulgariir xoog leh oo ku dhuftay bariga dalka turkiya ayaa gaaraysa ilaa koob iyo labaatan qof iyadoo kun qofna ay ku dhaawacmeen sida saraakiisha gurmadku ay ku warramayaan shaqaalaha gurmadka ayaa sii wada baaritaanka soddon qof oo lagu la-yahay burburka dhismayaasha dumay hoostooda ee gobolka laasin iyo gobolka ay deriska yihiin ee malatiya sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee turkiga fehretin koka waxa uu ka digay in tirada dhimashadu ay sii kordhi karto shaqaalaha gurmadka iyo ciidamada ammaanka ayaa qeybiyey teendhooyin sariiro iyo bustayaal iyadoo heerkulka habeenkii uu yahay mid aad u qabow dhulka ay dhibaatadu saamaysay masaajidada iskuullada garoonnada lagu cayaaro kubadda iyo sidoo kale guryaha ay ardaydu degan yihiin ayaa loo furay boqolaal qof oo ah dadka ka soo cararay guryahooda kadib markii dhulgariirku uu ka dhacay aaggaasi dhulgariirku wuxuu ahaa mid aad u culus waxaana si quus ah uga cararnay guryaheenna ayuu yidhi emri gosir oo ah dadka deegaanka dhulgariirku uu ka dhacay waxaanu u warramayey wakaaladda wararka dowladda u faafisa ee andalo dhulgariirka oo dhacay abbaaro sagaalkii fiidnimo ee xalay wakhtiga turki ayaa kooxo kala duwan ee la socodka dhulgariiradu waxay ku qiyaaseen cabir dhan lix dhibic shan ilaa lix dhibic lix ee cabirka magnitude ee lagu qiyaaso dhulgariirada
tobanaan milyan oo qof ayaa awood waayay sanadkan inay ka qayb galaan dabaaldega sanadka cusub ee shiinaha kadib markii ay dowladda hakisay dhaqdhaqaaqa dadweynaha laba magaalo oo ku yaala shiinaha sababo la xiriira virus dilaa ah oo halkaasi ka dilaacay guddiga qaran ee caafimaadka shiinaha ayaa sheegay in dhimashada caabuqan cusub ay hadda gaartay koob iyo afartan qof halka bukaanada uu soo ritay ay gaarayaan kun iyo laba boqol oo qof iyadoo cudurka uu isaga tallaabay sagaal iyo labaatan gobol oo shiinaha ku yaala dadka uu cudurkanis asiibay ayaa waxaa ku jira shan iyo toban ka mid ah shaqaalaha caafimaadka hal daktar isaga waaba uu u dhintay meelaha loo dalxiiska tago ee ku yaala magaalooyinka beijing shanghai sanyeyo iyo hainan ayaa la xiray dhanka kalena dalalka maraykanka tailan iyo australia ayaa la xaqiijiyey kiisas la xiriira viruskan in lagu arkay
warkaasi waxaad kala socoteen v o a oo ka imanaysa washington haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaana muqdisho noogu soo diyaariyey waryahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti oo aad meelkan soo joogtaan kula soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan barnaamijka madasha waxaynu ku eegi doonnaa hannaanka lacagaha onlineka lagu kala sarriftay loo yaqaan forakisku wuxuu hadda si weyn saameyn ugu leeyahay marka la eego magaalooyinkay ku nool yihiin soomaalida gaar ahaanna magaalada muqdisho muddooyinkii dambe dhallinyaro badan ayaa samaystay shaqo abuuryo la xiriira hannaanka sarrifka lacagaha qalaad ee qaabka onlineka lagu sameeyo dhallinyarada waxay u noqotay shaqo abuur waxaana magaalada maalin kasta ka furmaya xafiisyo howlahaasi u adeegaya barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona maxamed cabdulaahi oo ka mid a dhallinyarada muqdisho ku nool iyo liibaan macalin labaduba waxay si gaara isha ugu hayeen arrimaha lacagaha qalaad iyo shaqo abuurkay noqotay marka ay timaado dooda hadda socdo aan ku horeeyo maxamed muxuu yahay hanaanka lacagaha lagu kala sarrifanayo ee sida weyn hadda aad dhallinyaradu gaar ahaan muqdisho laga dareemayo
horta hanaankan lacagaha lagu kala sarrifanayo ee forakis financial waa hanaan aada u fiican oo qaab online lacagaha lagu kala sarrifto online lagu kala macaasho lacagtaadii iyadoo nambarkeedii ah oo lagu hayo macaashku u samaynayso marka nasiib wanaag magaalada muqdisho dadku ayagoo lacagta iska haysta lacag buuranna aanan haysan qaarkood lacaga ka haysto oo aanan haynin fikir lacagtaas ay kula shaqeeyaan ama waxyaaba ay u goyso waaweyn oo mashaariic ay ku fuli karaan aysan jirin oo laba kun iyo saddex kun iyo shan boqol iyo waxyaaba saas camala dhalinyaradii mootooyinkii magaalada iska wada buuxsameyna waxay yimaadeen systemka cusub oo macaashka lagu sameeyo dhalinyartii oo dhan way wada galeen lacagtoodii oo sidoodii ugu taalo yaa bil walba waxaa usoo dhacdaa lacag brofida oo percentage lacagtooda faa'iidaa marka waxay furtay fursado cusub iyo niyad wanaag cusub iyo dhalinyaradii oo waa mustaqbal shaqo u muuqda
liiban sida maxamed sheegaya wuxuu leeyahay fursad baynu helnay marka maxaa kaaga muuqda waa mahadsan yahay walaalkay maxamed lacagtaas oo hadda kusoo cusboonaatay ama mashruuc aan kusoo cusboonaaday magaalada muqdisho dhanka maxamed ka fiirshay uu aragtidiis waa ila saxantaa laakiin anigu tayada markaan ka hadlo lacagta iyada ah xafiis la furay loo dhiibay intay doontaa la ekaato yaa mas-uuliyaddeeda qaadayo macaash baa laga helaa waa la yidhaahdaa waa sax shay kasta oo meel la gelsho maalgelin lagu sameeya laga helaa faa'iido haddii la waayana waa laisla arkaa khasaaradeeda arrintan ayada ah ee aan xafiiska inta taga lacagta u dhiibtay yaa mas-uuliyaddeeda ii qaadayo wax dukumenti la kala qoranayo ama bangi oo ka dambeeya ama dawla ka dambayso ma leedahay shaksi xafiis furtay yiri lacag ii dhiib faa'iidaan ku siinaa anugu ma garan kara qaabkay u soo baxayso
maxamed dooda liibaan si kale haddaan u dhigno dowladdu gaar ahaan bangiga dhexda soomaaliya kalor oo kasoo horjeesta marka sidee ku shaqaynaysaa markaad fiiriso magaaladina waataan hawshan si weyn u socoto
horta bahashu sideedaba haddaa mashruuc aragto wuxuu u kala qaybsamaa dhowr category category waa investors qayb waa waa waa waa waa waa waa project management qayb waa fikirkiiya leeyihiin howshu waa la kala leeyahay sideedana lacag lagaa qaadayo oo meel cidla ah ku shubaysa ma jirto cid walbo cid ay taqaano oo damaanad leh oo lacagteeda mas-uulka ahe u dhiibataa tan kale bangiga dhexe iyo nidaamkii dowladda iyo xoogaha isqaqabsiga meeshaas ka dhacay waa wax yaroo iska fudud waa wax laga heshii karo sababta waxaa jiro in bimacnaa dana iska hor imaanayo bimacnaa dadkan lacagahoodii bangiyaa hayay mashaariic ku fushanayay maraakiib kusoo raranaya waxaa arkaysaa qof toban milyan oo dollar laba boqoloo kun oo dollar dhul gatay oo toban sano ama shan sano lacagtiisa bangi ee taalo lacagta boqolkiiba boqol yay samayn lahayd haddii labaatan kun oo dollar ahayd afartan kun oo dollar qofka u noqon lahayd marka dadkii lacagtaa dadka u hayay mashruuc cusub markay yimaadaan waxay u arkayaan dantoodii wax ka hor imanayo marka conflictigaasa iska jira mooyaane wax dowlad ee nidaami weysa ma ahan arrintan adduunyadoo dhana lagu wada shaqaystaa dadka ayagoo taygooda leh oo subaxii barafuunkay marsadeen kasoo carfayo iyo macaash badan sameeyaan marka ma aha in dadku lagu qasbo inay xamaali noqdaan oo dhagax jabiyaanoo adduunyada casriga gaartay iyo shaqada iyo businesska iyo aragtiyada cusub innovation ka yimaada in laga faa'iidaysto dadkiyaa laga hor istaagin
waa mahadsan yahay walaalkay waxaan rabaa markii la sameynayo qofkan xafiisoo furtay abdiqaadir maxamed walaalkii wuxuu ka hadlay dunida arrintan way ka shaqaysaa waa sax dunidu meel kastoo dowlada maamusho shaksi kastoo iskama furta albaab ganacsigan wataa ma dhaho system dawliyo soo maraa sheikhan ee xafiiska furtay ee dhahaya ee maalgelinaan waxaan sameynaa faa'iido lacagtaada ii dhiib beri ani asaga maxaa noo kala dhexeeya laakiin waa tanku leeyahay qofaa taqaan qof ku yaqaan ee, dadka soomaalidu waa dad ee, iswadeeqaa marka laga hadlayo laakiin haddaad ka fiirisa dhinaca kale ee, shaqo abuurka markaad fiirisa dhallinyarada magaalada sidee bay shaqo abuur noqotay magaalada new yahow way kala duwan tahay hadda mashruucan hadda socda waxaa ka horreeyay wax la yidhahdo bajaaj bajaajku waa gaadiid dadka u baahan yihiin loo jeedo waxa ka soo bixi karo sheegaaga aad soo gadanayso adig aa wadato gaariga tagsiilaha lamid aha laakiin mashruucan weli aniga iyo dadka ilamid ah kuma qanacsano macnaha waxaan ka hadlaya waxay tahay in la is aamino way tahay aniga bangigan hadda maxamed ka hadlay bangigan wuxuu leeyahay system la la arki karo wuxuu leeyahay ma leedahay dukumenti dawli ah ani akoon ma furan karo iyadoo aan warqadda dhalashada gobolka banaadir oo gobolka banaadir kasoo baxayso la ogyahay ama anoo dukumenti basaboor haysan ama dukumenti dawle haysan lagama aqbala in akoon keliya la ii sameeyo anoo lacag la ii qabanin xataa iska daa laakiin wiilka halkan soo fadhiista laakiin ayaguba waxay la macaamilayaan bangiyo waaweyn oo oo adduunyada ku yaal marka meel dokumentaal lagu shaqeynaya ma jirto liban waqti kale loo dhigo siday ku doodayaan dhallinyaradan bangiyo la macaamilaan suuqyoy lacag ka sarifaan waxayna da- ku galaan oy ay kula macaamilaan waa dokumentiyo oo meel dokumentilaan shaqeynayso ma jirto
ciddi dowladdii soomaaliya ee arrintaa kasoo horjeysatay ee aamin weysay ninkii aniga beri waxay ga qaataa cidda aan kula xisaabtami lahaa la rabaa Wa- waan gartay.
qaraabanimo iyo howlnimo waa midda aan kusoo daalno oo kusoo jajabno waay aniga waxaad iga qaadaysa waa lacag lacagna waa ogna heerka maanta ay ka taagan tahay dunida
maxamed hay Een, aragtidaas een, midaan ka leeyahay D- bimacnaa dowladdii aaminugeysoo leeyahay dowladda arrintaas uma wada dhameen ma wada diidin Een, na- diidisteeda naftirkeeda ma ahayn diidis adag hadday diidis adag tahay dowladda dalka iyadaa maamusho maanta xafiisyada siima shaqeeyaan haddee wixii xalaal ahayna lama sii daayeen marka arrintan waa fursad dadkan u timid Een, aan laga faa'iidaystaan qaba aniga haddii dowladdu waxaan ay diidantahay aaminsanayna maanta siima shaqeylan xafiisyo cusub haddanaad la furaay kuwo cusub aa sii furan berito kuwo kale la furi doonaa dadku sidii lacagta u dhiganayaan Een, intaa laba kun adig aad leedahay ama shan kun aad leedahay intaa bakhiisho banaanka la istaagi laheed ama bangi aan profit samaynaya aadan dhigi- aad dhigi laheed bimacnaa lacagtaadan oo kuusoo noqonaysaa ado adoo hadda lacag dhigatay oo toban jeer lacag ka qaadatay oo lacagtaadii lacag u dhiganta een, een, ka qababa haddee dhunto xataa xanuun saas u badan ma lahan marka een, d- waana waana waana waana een, een, wax la dhahaayo een, een, hubin labaad bimacnaa waxaan system adduunyada ka shaqeeya weeyaan qofaa aaminsan tahayaa mar walbo lacagtaada kaaga damiinoo kaaga mas-uula dowladdina way ogoshaho een, een, iyada naftirkeedu ma diidana waan gartay markaad fiiriso maxamed shaqo abuurka aan usoo laabana gaar ahaan dhallinyarada magaalada maxay ka bedeshay noloshoodii wallaahi wax badan ay ka bedeshay Een, dhallinyaradii qaarkooda waxay ka shaqayn jireen shaqooyin yaryar sefin ay samaynayaan sefinkooda meel dheer ma gaarayo oo ganacsi dukaan inay ku kiraystaan oo kale business ku abuurtaan ma gaaraynin Ka- forekiskana ku darsanayaan lacagtii oo, oo, oo sida billaha ugu soo dhici jirtay lacag u dhiganta ama niskeeda ama ka badan qaarkood yaa haddana usoo dhacdo niyadiyaa fiicnaatay farxadda ay muujiyeen xataa dadka qaarkood hooyooyinkoodii lacaga ay haayeen aa loo geliyey bimacnaa wax badan ay magaalada ka bedeshay dhaqdhaqaaq badan iftiin baa soo ifay marka marka fursad badanaa meesha iga muuqataan Eh, haddaad hesho eh, saad leedahay kalsooni ama damaano timaado ama heshiis lakala qoranayo inkastoo qaarkood ay ii sheegeen eh, wuxuu tobanku lacagtu markay dhan tahay in in nootaayl qofka la geynayo heshiis lakala qorayo ay dadka qaarkood u sheegeen eh, barnaamijka dhalinyarada v o da faa'iida muku muuqata haddii aad hesho damaanad iyo kalsooni jawaabteedu waa haa laakiin anigu waxaan ka doodayo mashruucan inaan ka hortago maaha macnaheedu ee waxaan ka doodayo waxa waaye wax kasta oo bilaamayo inay system sharciya dawli ku bilaabmaan laysku- layskuna aamini karo ani adiga hadda marka waxaan isku dhiibanayno khilaaf nagama dhexeeyo waa isku faraxsanah laakiin waxaa ka hadlaya waxay tahay berri ani xoolihii aan kuu dhiibtay marka aan waayo waxa aan ii bedeli karo ani adoo dagaalin ani adoo cari isku qaadin waxa ii bedeli karo hadduu mashruucan mashruuc sida dadka qaar sheegayaan maxamed kamid yahay uu yahay dalku faa'iido uu yahay magaalada faa'iido uu yahay laakiin waxaan ka hadlaya waxay tahay xooluhu yaa meel celiya lagu daynine waxa hala caddeeyay ninkii fudad ku soo gashayna dee asaa ka jawaabi doono mar waxaa tiri shaqo abuur bay noqotay eh, dood badan kama taagna laakiin tusaale ahaan adiga dadkaa taqaane eh, shala baaga muudada ahaa laakiin maanta labisana shaqo abuur ku noqotay bal sawir naga sii
wallaahi horta shaqa abuur gooniya maaha qofkan lacaga u shaqaysa asaga lacagtaa usoo baxda marka hadduu shalay shaqaynayay oo shaqo gooniya uu lahaa shaqadiisii kaloo ku jiraa faa'iidadiisii iyo mushaaraadkiisii iyo wixii faa'iidadu usoo baxaya ama hadday ganacsi ahayd haddee shaqo meeluu ka shaqeeya ahayd wixiisii wuu wataa tan kalena way usoo baxdaa hadduu qof horubaga muduu ahaa laakiin lacag iska heli karay uu lacagtaana ganacsi aysan u abuuri karin ahaana qofkiina wax dakhli baa u kordhay marka dakhliga qofka markuu u kordho noloshiisa isbedelayso xataa farniijarka gurigii qaabkii wuxuu ka bedelaa labiskii staylka wuxuu ka bedelaa ma fahmaysaa noloshii dadkay taabanaysaa arrintan marka wax walba oo nolosha shakhsiga iyo dadweynaha si guud ahaan u taab shakhsi walba markay taabato waxaan ama dadkii kutlo ka mida ay taabatana nolosha magaalada ay wax ka bedelaysaa marka wax weynay magaalada ka bedeshay
liban inkastoo doodan ay muddooyinkii dambe socotay sida maqalma sheegayana dowladda meelaha qaar waxaa arkaynay wasiiro xildhibaano ka qaybgelaya oo furaya laakiin markaad fiirso dhinaca shaqa abuurka ama markaad fiirso fursadaha maxay kaga dhigan tahay dhalinyaro todobaatan shan boqolkiiba lagu sheego haddana shaqalaanta ugu badan aga haysato maxay kaga dhigan tahay
cabdiqaadirow saa hore ugu hadlaba shaqadan maxamed walaalkii wuxuu ku soo ceshay waa shaqo caalami ah oo dunida ka shaqayso dunidu dowladay leedahay systemay leedahay system baa lagu dhaqmaa markay sidaas aan usoo minguurano ee ayadoo leh systemkeedii wixeeda dhamaystiran leh magaaladu faa'iiday u leedahay dhalinyaradu faa'iiday u leedahay wax badan baa isbedelayeen bajaajka qaybtay ka qaadatan nolosha dadweynahaas muqdisho ku nool ama gobolada ku nool ayay ka qaadan doontaa laakiin dowladdii laysku haleynayay haddii ayadayba ku kala qaybsantaha saa hor u sheegnaba haddii aan marka nafteena ku qancinayno dunidii ka shaqaysaa shayguna uu lacag caddaanoo kaash u yahay wallaahi dadka qaar way ku adagtaa ani aan ka mid ah waxay u baahan tahay marka maxaa kuu muuqda say rabta waxaa ii muuqdo in aada loogu feejiignaado aan la noqon haye raac hadhowtiin aan lacagihii goor damba lagu murmin lowskuna qabsan laakiin aada ha looga taxadaro ha laga feejiignaado wax lagu qanci karo documentation ah ganacsi ayada lamida magaalada ka shaqeeya bangiyada lacag kaashaa la dhigtaa noocay doontaa la dhigtaa waa loogu yimaadaa laakiin lacagtaasi kuuma baraarayso lacagtaas ima baraarayso laakiin waxaan aaminka ku qabaa ay nafsadeeda ku qanacsan tahay lacagtaas xilla allaale xilligaan u baadina heli karo awil karo bangiyada qaar teleefonaadka lacagta lagala bixi jiray hadda waxaa u yimidba mastare kaar caawa lix saac wax soo baxaysaa waa imaanaysaa laakiin dooddu ma ahan in lacagtaada aad ka dhigato lacagtaada jaagaad ku ridan kartaa gurigaagaad god ka qodan kartaa bangaad dhigan kartaa sax Eh, dadka soomaalidu xoolahaasay u keedsadaan maaragta siyaabo badan bay ahayd sax marka bukaaraad bukaaraad samaysan kartaa lakiin waxaan ka hadlay waxa waaye hanaanka lacagaha la sarrifayo ee magaalada ka jiraahi maxay ka bedesha nolosha su-aasha mar labaad haddaan ku walaasho wax badan wax badanay ka bedeshay waa dadka aaminsan xaggooda marka aan ka hadlo wax badanay ka bedeshay laakiin dadka aniga ila midka ah weli waa ayagu fiirinaya maxay ka bedeshay dadkaasaa reer lagaa dadka aaminsan maxay ka bedeshay dee dadna dee xafiisyadii waxbay furteen dadna lacagihii bay dhiibteen waxbay sugayaan faa'iiday waxbaa la sheegayaa aan tusaale ahaan waxaa laleeyahay kun doolara dhiibanaysaa bishii lacag saddex boqol ama afar boqol u dhigmata ayaa qaadanaysaa Eh, saddex bil haddaan qaato biri waxbaa la dhihi karaa lacagtaada waa haysataa saaxiibow maxaa yeele kun doolar keliya laga qaaday saddex bil haddii lagu siiyey sagaal boqol aa taagan tahay biri haddii lagu lacagtaada waa la waayey olready waa haysataa imaan karto kun doolar oo bishii saddex boqol soo saaraysa oo lafteeda xoogaa cajiib ay la tahay waa ganacsiyada aan la yaabanay ka mid tahay marka haddii kalsooni badan lagu leeyahay waaba khayr soo kordha laakiin anigu anigii dadka ilamida weli waa sii fiirinaynaa maxmed ayo su-aashaas eh, liiban waa su-aal meesha taal
oo dhehaysa lacagta adu way qabtaaya
kun doolar u dhiibta bishii afar boqol a siinaysaa marka dhowr bil kadib daysan lacagtaa kugu go'day Waa- waa su-aal imaan karta Ba- balantu sidaa ma ahayn ma ogtahay qoorta laysku gelaa balantu sidaa ma ahayn Een, qof aad taqaano oo lacagtaada aad ku aamini karto oo hadduu kaa daynsada xataa inta siisa aad ka sugi lahayd adoo waxba macaash ka helin yaa lacagtaada u dhiibatay marka een, lacagtaadu lacag kuu dhalaysa waayo marka waxa problem meesha kama taagno asaa uun iska iska boodsan maahane meesha problem kama taagno teeda kalene een, markaa sagaal boqoloo doolar qaadato kunkaaga doolar waa maqanyahan lagu yidhaahdo xanuunka xataa sidoo hore maaha iyadoo kaa dhunto kale maaha maogta boqol dollara kaa dhunta marka marka weliba kunana meel kuu laho kunu iga qabaa dhehaysaa marka marka waa faa'iido faa'iido lagu daray waa malab malab lagu daray macaan le u kordhay waana midabkiisa
waa mahadsan yahay walaalkii maxamed arrin iga qodol soo sheegay waa mahadsan yahay waxaan rabaa markii aniga kun doolar aan dhiibto ee saddex bilood laysiiyo min saddex boqol tusaale ahaan ee sagaal boqol aan qaato haddii la yidhaha lacagtaada waa qabtaa macnaheedu maho wixii ani aan shala dhiibay waxay ahayd kun doolar haddii luusiya afar boqol oo saddex bil kadib adoo laba boqol dheeri qabta lagu laabtaa qabtaa bal taana ka war oo- oo- waa kasii darata laakiin su-aasha taaga waxay tahay kun doolar oo bishii saddex boqol iyo afar boqol oo doolar soo saarayso waaba cajiibba waa haddii lacagta xalaal tahay marka oo- waa waa ganacsi soo kordhowa aad baad u mahadsan tihiin intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadka si gaar aan diiradda ugu saarnay arrimaha la xiriira suuqa sarifka lacagaha qalaad oo aada ugu soo badanaya magaalada muqdisho dhallinyaro badanna hadda ay ka samaysteen shaqo abuur waxaa magaalada ka furan iskuulle iyo goobo lagu barta hanaanka lacagaha lagu kala sarrifo oo dhallinyaro badan ay bartaan si ay ugu shaqaystaan suuqaasi meelaha qaarna shirkado ayaa sameeyey oo dadka lacagaha u qabta kadibna hanaankan hadda lagu heshiiyey ee lacagabinta bishii u sameeya barnaamijka waxaa gala qayb gala maxamed cabdulaahi iyo liibaan macalin oo labaduba ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho aadna ula socday suuqan forexiska oo muddooyinkii dambe doodihiisu ay ka jirtay magaalada muqdisho gaar ahaan bangiga dhaqan soomaaliya oo hore war kaga soo saaray arrinta forexiska inteeda kulmi doona barnaamijka lamida nabadgelyo
barnaamijkaasi madasha dhallinyarada waxaana la socodsiinaya cabdulqaadir cumar cabdulle haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha nuur xasan nuur bukhaari mahadsaned maxamed dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka talyaaniga ayaan ku hormari doonaa oo xalay ciyaar ka mid ah ciyaaraha toddobaadkan ay wada ciyaareen brescia iyo milan ciyaartan oo ka dhacday garoonka brescia ayaa waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda a c milan goolka keliyana waxaa u dhaliyey ciyaaryahan ante rabich oo bedel kusoo galay isagoo goolka guushana keenay daqiiqadii koob iyo toddobaatanaad waa goolkii saddexaad oo labada kulan ay ugu dambeysay uu u dhalinayo ciyaaryahankan ante rabij oo u dhashay dalka croatia kooxda a c milan waxaase eh, guushaasi ay u qaaday milan kaalinta lixaad iyada oo hadda hal dhibic ka sarreysa kooxda calary oo ku jirta booska toddobaad laakiin calary ayaa haddii ay maanta badiso een, dib u soo ceshan doonto booskeeda lixaad ciyaaraha kale ee seeriacada talyaaniga ee dhici doona maanta waxaa ka mid ah ciyaar dhex mari doonta eh, kooxaha spal iyo bolonia galabta fiorentina waxay caawa la dhili doontaa genoa torino iyo atlantana caawa ayay fooda isdiri doonaan horyaalka iyo ingiriiska ee premier leaga haddii aan aadno goordhow lester ayaa la ciyaari doonta oo ah, an- maanta waxaa dhici doona dhiraahde ma jiraan ciyaaraha premier leaga ee waa f a cupka lester waxay la ciyaari doontaa brentford burnley iyo norwich ayaa is arki doona eh, coventry city iyo birmingham city ayaa ka mid ah ciyaaraha eh, isha lagu hayo waxaa kale oo dheeli doona chelsea iyo hall city en, west bromwich albion waxay la dheeli doontaa west ham tottenhamna waxay la dheeli doontaa kooxda eh, kubadda cagta ee southampton dhinaca spain haddii aan fiirino en, waxaa jira ciyaaro ka tirsan horyaalka spain ee la liga atletic bilbao iyo sbanyol ayaa galabta is arkaya valencia caawa ayay la dheeli doontaa barcelona fiidkii deportivo alaves iyo villareal ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona halka ishbiiliya iyo qaranadana ay fooda isdiri doonaan Eh, sidoo kale ciyaaro ka tirsan en, horyaalka spain ayaa dhici doona habeen dambe real madrid waxay la ciyaari doontaa axadda eh, kooxda real valladoid real mayorka iyo real sociedad ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona real betis iyo getefna en, waa ay is arki doonaan dhinaca talyaaniga haddii aan dib ugu laabano kooxaha waaweyn axadda ayay ciyaari doonaan eh, horyaalkan hogaaminaya yuventus iyo napoli ayaa ka mid ah ciyaaraha eh, axadda dhici doona ee xiisaha leh iyadoo ciyaartan ay napoli gurigeeda ka dhici doonto lazio iyo roma oo xafiiltan weyn uu ka dhexeeyo en, magaalada romana ka wada dhisan ayaa ka mid ah ciyaaraha axadda dhici doona parma iyo udines waxay ku ciyaari doonaan guriga parma samdoria iyo saswolo ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona inter milan oo kaalinta labaad ku jirtana biri galab ayay gurigeeda sansiro kula ciyaari doontaa kooxda calary waa tahay dhegeystayaal wararkii ciyaaraha duhurnimadan intaa ay inoo joogeen nuur aad baad u mahadsantaha haatanna dhinacii kaalmaha sugaanta heestii istar iyo fanaanka cumar nuur cabdulle
hagarlii wax qabashada hindiisihii faalada uhlayliiska shiikada hanaan socodka laafiyaha hagarlii wax qabashada hindiisihii faalada uhlayliiska shiikada haddaan caana lagu qabin aman hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodkee haddaan caana lagu qabin aman hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodkee waxa kugu habboonaa habboonaa istaadi waxa kugu habboonaa habboonaa istaadi harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Who's chief together? Who's chief together? waxa kugu habboonaa habboonaa istari waxa kugu habboonaa habboonaa istari harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Positive together, positive together. Istari. hallirmaan sidigi halilaad kumaasha yaraa hubshiisiyo habla ku ciyaaraan istadi istaa
waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi dibacsan ister iyo codka allah u naxariistay cumar nuur cabdulle idaacaddeenii duhurnimo ayaynu ugu dambaysaa dhegaystayaal ee tan iyo galabta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saarista inoo joogay oo idin leh sidaa iyo duhur wanaagsan baxay qudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay igsanaaye guurwaca sida geel hilaa baxay qudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay igsanaaye goorwacan higiyo naftaydii adaahibayd ka dhigayo hilbahaygi saafo hawrigii galaacaye higiyo naftaydii adaahibayd ka dhigayo hilbahaygi saafo hawrigii galaacaye waxa kugu habboona habboona istaabi waxa kugu habboona habboona istaabi adu xaafadii hudaan jidka fooq